ku kulmayay magaalada london dadaal ay ku doonayaan inay helaan habab ay ku sii wadi karaan xal diblomaasiyadeed oo loo helo colaadda siiriya islamarkaana ay gargaar u helaan dadka ay saamaysay colaaddu madaxweynaha ku meel gaarka ah ee dalka ukrein ayaa waxa uu sheegay in ciidamadiisu ay baabi'iyeen laba saldhig ciidan oo ay ku lahaayeen kooxaha kasoo horjeeda ee ruushka raacsan bariga dalkaasi alexander terjejof ayaa waxa uu sheegay baarlamaankaasi xilli uu la hadlayay maanta oo khamiisa in ciidamadiisu ay burburiyeen saldhig milatari oo ay lahaayeen kuwa kasoo horjeeda kadib howlgal ay ku qaadeen banaanka magaalada bariga dalkaasi ku taala ee kramatskon goobtaas ayaa ahayd saldhigga labaad ee ay lahaayeen kooxaha mucaaradka ku